sidii aad warkaba ku maqasheen waxaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho wariye maxamed maxamuud timacadde oo ka howlgelayay tv-ga universal qaybtiisa muqdisho oo maalintii talaadadii dabley hubaysane ay ku toogteen muqdisho aaska wariyaha ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal dada oo isugu jiray ehelada marxuumka maamulka tv-ga universal iyo suxufiyiinta muqdisho ka howlgala kadib markii uu aaskaasi soo gabagaboobay ayaan khadka teleefoonka ee muqdisho waxaan ku waraystay faarax cali wehliye oo ahaa kaamiromaankii amaba ruuxii u duubaya kaamirada lana shaqaynaya weriye maxamed maxamuud timacadde ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey bal aaska iyo sida looga soo qayb galay waa mahadsan tahay saare cabdi axmed ina lilah wa ina ilayhi raajicuun saaxiibkay timi cadde marna walaalkay igala tirsanaa telefishinka caalamiga ah universal t v aka ayaa aasnay waxaan ku aasnay gudaha isbitaal madiino aaskiisa si wanaagsan u dhacay ilaa iyo laba in ka badan laba boqol saddex ilaa saddex boqol oo qof ay kasoo qayb galeen oo ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsan dawladda dadkii asaga taageeraha u ahaa meedii ka howlgalaya guud ahaan gobolka banaadir dadkii xafadda marka si wanaagsan boqol kiiba boqol u dhacay ka hor geeridiisa xaaladiisa caafimaad siday ahayd afar iyo labaatankii saacee ugu dambeysay dadka ma la hadlayay xaalkiisa mise soo taraya inuu soo wanaagsanaanayo ama inuu kasoo darayo labadaba aad iyo aad waa mahadsantahay su-aal aad u fiican waayo saaro xaalkiisa caafimaad afar iyo labaatan ku dambeysay wuu soo fiicnaanayay maalinba maalinta ka dambayso maalinta ugu dambayso shala ahayd wuu sheekeynayay wuu qoslayay gaariya inta lagu soo qaada banaanka isbitaalka qolkii ugu jiray meesha banaankeeda ah oo bukaanka ay ku leebsadaan ayaa la keenay dadka wuu la sheekeysanaya aada u fiicnaa boqol kiiba boqol ma kula hadlay markii ugu dambeysay markii ugu dambeysay kolley kolley wuu la hadlay inkastoo tubooyin badan ay ku jireen mid dhinacay uga jir turaaja ahayd mid kale waxay uga jirtay sanka mid waxay uga jirtay meesha levelka oo bocorka hoostiisa ah marka inkastoo tubooyin badan ay ku jireen rastaas badanna ay ku dhacday si loo malayhayo dhaawiciisa waa kasii roonaanaya maalin maalinta ka dambeyso waa tahay muddo badan ayaad faarax oo isla soo shaqayseen maxamed maxamuud timacadde allah u raxmada marxuumkaasi bal shaksiyadiisii maadaama dadka isugu dhow aad ka mid ahaydeen maxamed maxamuud timacade shaksiyadiisa wuxuu ahaa nin dabeecad fiican wuxuu ahaa nin shaqadiisa ka adag wuxuu ahaa nin karti leh wuxuu ahaa nin firfircoon wuxuu ahaa haddii shaqaalaha khilaaf uu soo kala dhexo nin u ololeeyo isu keeno wallaahi wuxuu ahaa nin qaali ah oo bulshada iyo mujtamaca uu ku dhex jiro ka muuq had iyo jeranoo ka muuqdo jecel wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan kolley saaro halkan kumakoobi dareenkaaga inkastoon dareemi karo codkaaga sidaad iila hadlayso misna maxaad ku sifeen lahayd maanta waxaa ku sifeen lahayd laakiin wax kalama karo
waa tahay samary iyo imaan ummadoo dhan laha ka siiyo wariyahaasi bal waxaad iga warantaa cid loo soo qabtay tan iyo xilligan dilkiisii waxaad kala socoto ama aada maqlaysay wallaahi saara ma jiraan abaa cid soo qabtay kolley kolley guddoomiyaha degmada wada jir wuxuu noo sheegay in yacni dad lagu tuhmaayo inay ka dambeeyeen dilkii walaalkan timcadde balse tuhum saddex qofooda u hayna ayuu yiri waana ku daba jirnaa marka dawladda saddexda mas-uul dawladda ugu sarreysa waxaa ugu baaqaynaa in ka badan sankan wariyaal lagu dilay magaalada muqdisho waxay dhaafi waayeen waa ka xunnahay waa cambaareynayna waa soo qabanaynaa marka waxaa leeyahay dawladda wariyaasha ammaankooda haddayna sugi karin ha caddayso ha dhahdo wariyaasha ammaankeeda iyo nooski haleen ma sugi karna ha dhahdo dawladda afcadsaasa ku tiraado waa tahay ee bal faarax cali wehliye waxaad ka warantaa waxaad ii sheegtay in dad fara badan ay kasoo qayb galeen aaskoo wariyaal u badan dareenka dadku ay muujinayaan wariyaashu arrinkani siday u taabatay bal dib haddaan ugu yara noqono wariyaasha boqol kiiba boqol way ka xumaayeen waana dareemi kartaa adiga naftigaaga washingtona joogtaa hadda waa dareemi kartaa yacni qaabka wariyaasha heerkooda u gaaray iyo iyo iyo iyo dareenkooda waa dareemi kartaa boqol kiiba boqol oo ahaa xamaasad iyo dareen yacni qofkana waxa waaye waxay kasii qaadayaan wariyaashana dhiirigelinay kasii qaadayaan ma aha inay cabsadaan ay shaqada joojiyaan aamusaan afxirtaan ma aha midaan dhiirigelinay kasii qaadeen waxaa kusoo biiraysa maalin maalinta ka dambeysa soddon wariye afartan wariye kusii biira saxaafadii wariyaashii journalismkaas sii badanayo marka kolley kolley waxaan leenahay wariyaasha ha isdifaacaan hub ha qaataan maalin kasta yaa la dilin qof ammaankeeda sugaysa uma jeedno nin kasta wuxuu heli karo muddi hadduu heli karo hadduu mid bistoolad heli karo wuxuu heli karo ha qaato waxaa lagu leeyahay sharciga saxaafadda ma qabto in wariyaha journalismka oo qaato hub ma qabtaa lagu leeyahay waxaas aayad soo degta ma aha naftiisa waxaasba ugu muhiimsan naftiisa mas-uuliyadaasay ka saaran tahay inuu difaaco ammaankiisa sigto faaraxow haatan adigu wariye ayaa tahay magaalada muqdisho aad ka howlgasha sida noo muuqato ama haddaba aad wada ogsoonahay waxaa la dilay saaxiibka ma ku dhiiran kartaa inaad qori qaadato kaamiradiina aad qaadato labadaba ma isku qaadi kartaa shaksiyan haddaan ku weydiiyo diyaara u ahayd diyaara u ahayd inay hub qaato anaana u bilaabayo saxafiyiinta soomaaliyeed meel kastay joogaan anagaa u bilaabaayo waxaa leeyahay ha igu darsadaan qorina waxaa gacanna waxaa ku qabsanaa qorigeyga gacanna waxaa ku qabsanaa kaamiradeyda waana isdiraa isla markaas haddaan dhintana shahiida ahay qofta anoo nafteyda difaacayo shahiida ahay wariyaashana meel kastay joogaan anigaa igu daysadaan aleeyahay anigaa bilaabaayo u bilaabaaye